بsm الlah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آlih وصaxبih أجمعين أma bعd qala الإmaamu أbu dawuud raximah اllahu taعaalى baabu waqti fiطr الsaaئm ay hada kani baabu bayaani waqti fiطr الsaa'mi saa'imka afuritaankiisa waqtigiisa caddayntiisii buu u baab yahay qaala الإimaamu أbu dawuud raximah الlah xadaثna أxmed بnu xmbل qala xadaثna wakiicu qala xadaثna hishaam xaaw xadaثna musadadu qaala xadaثna cabdالlahi bnu dawuud wahuwa اlkhuraybiyu can hishaami almacnaa qaala hishaam bnu curwa waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi hishaam bnu curwa can abiihi qaaladan marka waxaa le cabdulahi bnu dawuud can abiihi can caasim bni cumar can abiihi qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalيyh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi ida jaaءa alleylu habeenku haddii uu yimaado min haahunaa halkaan hadduu ka yimaado wadahaba annahaaru maalintuna oo ay tagto min haahunaa halkan ay ka tagto idaa jaaءa alleylu waxaa loo jeedaa min idaa jaaءa alleylu habeenkii haddii uu yimaado min haahunaa halkan hadduu ka yimaado halkan marka haddii uu ka yimaado naxwalmashriq baa loo jeedaa meeshay qoraxda ka soo baxdo ayaa habeenka uu ka imaanaa dabcan qoraxdii halkan maadaama ay ka dhacayso habeenka mugdigiisa wuxuu ka imaanaa dhankan sharqiga oo qoraxda ay ka soo baxayso marka wuxuu leeyahay idaa jaaءa alleylu habeenku haddii uu yimaado min haahunaa ay min jihati اlmashriq habeenkana waxaa laga wadaa wujuudu dulmati xisan mugdigii in la dareemo oo la helo xisan loo arko wadahaba annahaaru maalinkiina uu tago min haahunaa halkan uu ka tago iyaduna maalintiina waxay ka baabi'i og tahay dhankaas ayb oo qoraxda ka soo baxayso zaada musadadun musadad waxa uu ku daray ku ziyaadiyey waqaabat ishamsu qoraxdiina ay dhacdo faqad afdara asaa'imu kii soomanaa waa afuray marka waqaabat ishamsu culammadu waxay leeyihin waa shardi ayb marka sidan buu wuxuu u yidhi ishaaratan ila ishtiraaqi اliqbaali واlإdbaari ilى تaxaquq الإqbaali واlإdbaari وأnahmaa biwaasiطaةi غuruubi الشhamsi idbaarkan iyo iqbaalkan waa inuu ku yimaado waxaa shardi ah qoraxda dhicitaankeeda inuu ku yimaadaa shardi ah marka waqaabat الشhamsu macnaheedu sidaa ah iqbaal iyo idbaar aan ku imaanin qoraxda maqnaanshadeeda ictibaar ma leh daruur iyo wax lamidoo kale cirku hadday intay isku gaafto oo marka mugdi la dareemo bimujarad mugdigaas maa lagu afuraa maya waa in la sugaa marka waqaabati shamsu in la helo marka waqaabati shamsu waa ka shardi oo kale faqad afdara waa afuray asaa'imu kii soomanaa afdarana culammada qaar waxay ku fasireen ay dakhala fii waqti اlifdaari waqtigii afurkiibau galay ka qowlihim fulaanu anjada waa yani ay dakhala fi najdi najdi bau galay baa laga wadaa amsa ay dakhala fi اlmasaa asbaxa ay dakhala fi الsabaax marka afdara saa'imu ay dakhala waqta ifdaari saa'im saa'imkii waqtigu afurayy ayuu galay sidaasaa marka macnuhu oyahay macno kalena marka waa ku sheegaanoo culimmadu waxay yidhaahdaan nin qof afuran buu noqonayaa xagga xugna maxaa yeeley habeenkii soon ma jiro mar hadday qoraxda dhacdo kadib habeenku laysa huwa maxallan lisawmi boos uma ahan soonka ayb maadaama aysaa aanay jirin oo habeenku aysan maxal uunan soonkii u ahayn ama wax ha cuno ama younan cunin waaba afurayba ninkaas wakhtigii dhammaa oo soonka ayb ibnu khusayma isaga wuxuu ku daray waa macnahan dambe waa radiyey oo waxa uu yidhi marka macnuhu waxaa weeyaan buu yidhi faqad afdara الsaa'imu ay falyufdir الsaa'im ninkii soomanaa ha afuraa laga wadaayo ee fi lxukmi nin afuranuu noqday suurtagal ma aha sababtoo ah ilaa iyo wakhtu saxar ayaa wisaalka la ogolaaday sida aan arki doonno qofku inuu iska af haysto ilaa iyo suxuurta maca daalika mana mana ahan yacnii qof markaa afurayna ma aha macnaha marka faqad afdara ay falyufdir buu ku macnaynaya qaala xadaثna musadadun qaala xadaثna cabdulwaaxid qaala xadaثna sulaymaan الshaybaaniyu wahuwa sulaymaan bnu abi sulaymaan الshaybaani abu isxaaq qaala samictu cabdallaahi bna ayb qaala samictu cabdallaahi bna abi awfaa yaan maqlay buu yidhi qaala isagoo yidhi yaa bilaalu bilaalow insil deg fajdax lanaa noo qoosh ijdaaxa marka waxaa weeyaan ijdax lanaa jadaxa yajdixu waxaa weeyaan shay marka waxa inta biyo lagu daro la burburiyo oo mushaari oo kale laga dhigo marka sawiiqa iyo waxyaabahaas aan haysanno noo qoosh oo noo jilci biyo intaad ku jilciso mushaari oo kale ka dhigo qaala waxa uu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi ow low amsayta haddaad galabaysan lahayd oo qoraxdu ay kuu dhacdo waa fiicnaan lahayd isagu wuxuu ya falamaa harabat ishamsu qaala yaa bilaal inzil fajdax lana sirnaa ma anan akhrin maha sirnaa maca rasuulillahi sal l slam nebigaan la soconnay huwa saa'imun isagoo sooman falamaa harabat ishamsu qoraxdii markay dhacday qaala wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow inzil deg fajdax lanaa noo qoosh markaan qaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow low amsayta haddaad galabaysan lahaydoo si fiican isagu wuxuu islahaa qoraxdu aad uma dhicin iftiinaa u muuqday marka isagu wuxuu moodayaa marka waxa la fiirinayana oo saa'imka uu fiirinayana waa qoraxda ee iftiinka ma aha marka wuxuu is yidhi weli habeenkiibaa weli maalinkiibaa joogo dhulkii mugdi ma noqonin saasuu islahaa isagu bilaal qaala waxau yidhi inzil fajdax lanaa qaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahi inna calayka nahaaran maalin ayaa korkaaga oo weli maalin baad ku jirtaa qaala waxauu yidhi inzil deg fajdax lanaa fa nasala waa dega fajadaxa markaasuu qooshay jadaxa yajdaxu fa shariba rasuulu llahi sal l slam nebigu waa cabay uma qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum alleyla habeenkii haddaad aragtaan qad aqbala inuu soo qaabilay min haahunaa halkan uu ka soo qaabilay faqad afdara asaa'imu kii soomanaa waa afuray wa ashaara biisbacihi fartiisu wuxuu ku ishaaray qibala almashriqi qorax soobax xaggeeduu ku ishaaray waxaa laga qaadanayaa marka inaan mugdiga la baabi'inaynine yacnii inaan ilaa mugdi un laga gaaro inaynan shardi ahayne qoraxdu inay dhacdo un bis inay shardi tahay hadday qoraxdii dhacdo bis soonkii in laga afuraayo ee ma la dhahaayo hala sugo weli mugdi baa jiro iyo waxbaa loo jeedaa weli waaba iftiine dadka qaar waxay ku leeyn weli waa iftiin see loo afuraa iyadoo iftiina in la afuraba ayb baabu maxaa yeele iftiinkaas hadduu baaba'o cishaaba bilowdayba waqtigii cishaabaaba la galayba hadduu iftiinkaa baaba'o baabu maa yustaxabu min tacjiili اlfiri baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yustaxabu la sunnaynaayo oo min tacjiili اlfiri afurka dedejintiisa afurka in la dedejiyo qaala xadaanaa wahb bnu baqiya wahuwa wahbaan almulaqb biwahbaan iqat akhraja xadiiثahu muslim abu dawuud والنasaaئiyu can khaalidin wahuwa khaalid bn cabdاllahi طaxaan can muxamedi yacni bni camrin muxamed bni camr bni calqamata allaytiy saduuqun lahu owhaam أhraجa xadiiثhu أصxaabu الkutub الsiتة can abi slmة whuwa bn cabdالraxmaan wahuwa axad اlfuqahaaءi الsabca fi اlmadina calى qowli can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslama qaal laa yazaalu diinu diinka ka zuuli maayo daahiran inuu muuqdo uu sarreeyo maa cajala الnaasu dadku intay dedejinayaan alfiطra afurka liأnna alyahuuda maxaa yeele yahuudiya wالnasaara iyo nasaarada yu'ahiruuna dib bay u dhigaan marka laba faa'iidaba waa ku sugan tahayo waxaa ku sugan marka yahuuddiina waa lagu khilaafaya iyo nasaaradii in la khilaafaana waa maqsuud sharci ah macno kalena waa ku jiraayo diinta duhuurkeeda wuxuu ku xidhan yahay in la fuliyo in la fuliyo waxa alla subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa ay fareen ayb ayay diintu ku muuqanaysaayo daahir ku tahay hadday dadku aanay yacnii aanay diintii ku dhaqmin intay awoodi karaan haddaanay la imaanin qofku wuxuu noqonayaa qof marka diintii xaggiisa aysan ka muuqanin ayb walidaalika ibnu xajar wuxuu yidhi dadka zamanki aan joogo waxaa yaraaday buu yidhi afarkiina waa daahinayaan suxuurtiina waa hormarinayaan cagsi bay sameeyeen walidaalika qallat fiihim اlbarakatu barakadii iyo khayrkii waa ku yaraaday ibnu taymiyana kitaabkiisa iqtidaa'u siraadi اlmustaqiimka wuxuu yidhaahdaa diinka duhuurkiisa iyo waxaa laysku xiray mukhaalafatu lyahuudi wاnasaara idan marka diin daahir noqon kara male ilaa in la khilaafo yahuud iyo nasaare maahan xadiidkayani walidaalika kitaabkiisa wuxuu ku magacaabay iqtidaa'u الsiraaطi اlmustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim jidka toosan oo la qaadaa waxay cillad u tahay ama waxay keenaysaa in la khilaafo asxaabu اljaxiim faatixada markaan akrinaynana ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin jidka toosan waa jidka ambiyada iyo dadka wanwanaagsan oo aan ahayn midka dadka ilaahay u carooday jidkooda iyo dadka baadiyeysan ayb marka dadka qaarkood waxay u maleeyaan nasaarada yahuudda mukhaalafada la khilaafa dhib inaysan lahayn oo waxay ku leeyihiin wax walba qalbiga iyo niyada waay maxay dhibeen fii kulli sagiiratin wa kabiiratin oo uga dayanaa gaalka haddii marka la yidhaha war sidaan sifahan waa xun tahayo sidaan iska beddel wax walbaa qalbiga waay waxaan aad sheegaysid waa hay-adow ku leeyahan hay-aad iska daahiroo muuqdaa maxay kordhinayaan laakiin hay-adu waxay keenaysaa yuri ibnu taymiya alhay-atu daahira daahirku baatinkuu jiidana oo qofku hadduu isku ekaysiiyo gaalada marka dambena waa jeclaana maxaba qalbiya u jeclaana oo khatar marka uu ku gelaayo ayb dadka maxaa yeeley wuxuu yidhi dadka isku eg daa'iman dadka waa iskaga dhow yihiin dadka isku eg dadka waa iskaga dhow yihiin oo wuxuu miaal ku bixiyey nin isagu marka dad laba nin oo meel wada deganaa oo qurbo meel ah intay tageen oo iyagu marka dad iyaga ku midab ah oo ku yacnii dhar ah aanay jirin oo iyagii markay is arkaan waa isjeclaanayaan waxay isku jeclaanayaanna waa muuqaalkaas kore oo iskaga eg yihiin meel qurbaha haddaad joogtid adiga hadda qof soomaaliya waxaa laga yaabaa nooc unsi iyo wehel baad ka raadsanaysaa waxaa laga yaabaa weligiin inaydnan is arkin maxaa keenaayo daahirka isaga egtihiin ayb walidaalika wuxuu yidhi dadka ahluxirafka ah ninka askarigaa waxa uu yidhi ee dharka askarta wato ninka dharkiisoo kale labisan walow yownan aqoonin waa jecelyihi nooc jacayl qalbi unbaa ka dhexeeya waa isku xihan yihiin xadiidkana wuxuu ahaa alarwaaxu junuudun mujannada ma tacaarafa minha اtalaf wma tanaakara minha اkhtalaf marka wuxuu yidhi haddii diinka duhuurkiisa waxaa lagu xihay afurka in la dedejiyo afurka dedejintiisana waxaa ku sugan mukhaalafo ahlu kitaab la khilaafayo saasay marka maqsuud sharciya u tahay buu yidhi dad marka wuxuu yidhi fuqaha ah ayaan macnahaas iyo xikmaddaas aan dareeminuu yidhi oo markaa yani aad ula yaaban marka loo sheego mas'aladan qال xadثna mسdd qال xadثna أbu mعaaوiية عan الأcmaشh yahuudda iyo nasaaradana way taأkhiiriyaan suu sheegay شhiicadaa lamida ayaguna شhiicada waa akhiraan ayaguna ayb beri dhexdaas meeshaan imaaraadka waxaan ku arki jirnay masjid شhiicadu leedahaa iyo masjid kala isku dhow oo dadka muslimiintan sunnada ay ku tukadaan waana ramadaan waxaad arkaysaa masjidkan marka inta laga addimo laga afuro oo xoogaa afuro dadku cunaan oy salaaddii galaan oy ka bixi rabaan ayuu kaas addimaan aadaankuna wax ka tiro badan aadaankooduna male in allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiyi buu akhrinaa salliga nebigu haddana si kale u akhrinaa ashhadu anna caliyan weliyullaahi waa ku jirtaa xaya calaa khayr alcamal waa ku jirtaa wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin waa ku jiraa waxaan marka shiica iyo shaqadeed waay in allah malaa'ikatu aadaanka lagu daraa iyo shiicadaa ku darta male aadaanku ziyaada male shiicadaa iska siyaadsato wakhtigaasayna dadka afuraan kutubahan ku arki jirnay shiicadu cinda ishtibaaki nujuum ayay afuraan iyadoo caadiyana waa u aragnay maan ayb qaala xadaثna musadadu qaala xadaثna abu mucaawiya can اlأcmash can cumaarata bni cumayri can abi caطiya cmaaraة bn cumayr الtaymi wahuwa kuufiyun iqaة habtun akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsiتة can abi caطiya wahuwa alwaadiciyu ismuhu malik bnu caamira layraa waqiila hayru dalikana waa layri iqaة akhraja xadiiثahu albukhaariy wmuslim abu dawud wالtirmidiy wالnasaئiyu qaala waxau yidhi dakhaltu calىa caaئiشhataan u galay radia اllahu canha ana aniga iyo masruuqu masruuq faqulnaa waxaanu nidhi yaa uma اlmu'miniin mu'miniinta hooyadeed umulmu'miniinay rajulaani laba nin oo min asxaabi muxamedin sala allahu calayh waali wasalam nebi moxamed asxaabtiisa ka mida axaduhumaa midkood yucajilu alifdaara afurkuu dedejiyaa wa yucajilu asalaata salaadana waa dedejiyaa walaakharu ka kalena yu'ahiru alifdaara ifdaarkuu daahiyaa afurka wa yu'ahiru asalaata salaadana waa daahiyaa marka midka midka hore waa ibnu mascuud dedejinaya midka dambena waa abuu muusa alashcari qaalad waxa ay tidhi ayuhumaa yucajilu lifdaara afurka yaa dedejiyo wa yucajilu salaata salaadana dedejiyo qulnaa cabdullaahi baanu yidhi cabdullahi bni mascuud qaalad waxay tihi kadalika kaana yasnacu rasuul allahi sal slam kadalika kaana yasnacu rasuulu اllaahi sala اllahu calayh ali wasalam sidaa ayuu nebigu yeeli jiray sala allahu calayh ali wasalam oo sida ibnu mascuudaa toosan marka masaa'il badanay isku qaban jireen ibnu mascuud iyo abuu muusa alashcari badanaana abuu mascuud baa heli jiray meelo abuu muusa alashcari ou helayna waa jirtaa ayb marka in afurka la dedejiyo saa inay sunno tahay laakiin dedejintu waxay ku xidhan tahay yaqiin markii la yaqiinsado inay qoraxdu dhacdo ayaa la afuraa ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay yaqiin unbaa lagu afuri karaa sababtoo ah marka awal cibaada meeshan ayaa socotay cibaadadu wakhti baa loo yeelay wakhtiga waa in la hubsado haddii wakhtiga la hubsado horaa laga afuraa oo waxa adiga aad soonka uga bixi karto waa yaqiin ixtimaal ma ah baabu maa yufdaru calayhi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay yufdaru lagu afuraayo calayhi korkiisa maxaa lagu afurayaa qال xdثna مسدد qال xdثna cبdالواxد بن زiyاad عan cاaصم الأxول عan xفصة بنت سيrيn عan الرbاab الرbاab بنت sulayc ayaa la yidhaha bتصغيir maqبulaة أkhرaجa xadيiثha الbخhaaرiيu تacليqا والأربcة عan سلmاn بن cاamiri camiha adeerkeed qaala waxa uu yidhi qaala rasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم إida kaana أxadكم midkiin haddii uu yahay saaئma mid sooman falyufdir ha afuro calى tmri ha ku afuro riwaayadan timir bay leedahay mid kalea waxay leedahay rudab rudabkuna nooc timirta ka midoo qoyan wey iyadu marka laakiin mar walba lama helo haddii aan la heli karin timirha lagu afuro timirtu waa midaan qalalano annaka aan naqaano macruuf falyufdir cala tamriha ku afuro fain lam yajid itamra timirta haddaanu adduusan helaynin facala almaa'i biyaha ku afuro fa ina almaa'a biyaha dahuurun weeyaan wax lagu dahaaro qaatoo nadiif ah weeyaan biyuhu qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna cبدالرزاq qال xdثna جaعفر بن سليمان qال أخبرna ثاaبت البناني أنhu سمca أنس بن مالك buu mqلay yquل isagoo dhahaya kana رasuuل الlahi slى الlه عليه ولي وsلم nebigu wuxuu ahaa يfطر inuu afurayo calىa ruطbaatin ruطb timiro marka qoyan inuu ku afurayo qabla an يuصليa intuusan tukanin marka intaan la tukanin in la afuro waay salaada la hormarina kabacdi ma sunadu waa saam ah marka inuu timir ama biyo iyo xuntuu cabo salaadda markaa galo fain lam takun ruabaatin haddaanay fain lam takun ay fain lam tuujad haddaan la helin rudabaatun haddaan la helin timir qoyan rudab ah facalaa tamaraatin timiraha ku afuro fain lam takun tamaraatun haddaan tamaraad la helin xasaa wuu sacabaysanayaa xasawaatin min maa'in dhowr sacaboo biyo ah ayuu ka kabanaya ayb xasaa xasawaatin min maa'in dho yani biyo ayuu ka kabanayaa ayb oo saddexdaa marka saasay kale yihiin rudabkii inuu cuno haddii rudab markaa la waayo timir haddii la waayona inuu biyo iska cabo markaa biyo uu ka kabado ayb baabu اlqowli cinda اlifطaari baabu bayaani اlqowli qowlkii caddayntiisiibu u baab yahay cinda alifطaari afurka agtiisa marka la afuraayo maxaa la dhahayaa ducada la akhrisanaya maxay tahay qaala xadaثna cabdullahi bn muxamed bni yaxya abu muxamed qaala xadaثna caliy bn اlxasan qaala akhbaranii اlxusayn bnu waaqid wahuwa اlmarwasiyu iqaة lahu أwhaam akhraja xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan wmuslim alarbacة qaala xadaثna marwaanu yacni bna salim almuqafac marwaan bnu salim almuqafac ayaa ninkan la yidhaha wahuwa maqbuulu akhraja xadiiثahu abu daawuud wالnasaa'iyu waa la isku khilaafay isaga ibnu xajar marka maqbuul buu ugu terjamay yacni idaa tuubica qaala waxau yidhi ra'aytu ibna cumara ibna cumar baan arkay yaqbidu calaa lixyatihi gerkiisa isagoo qabanayo fayaqdacu maa zaada cala alkafi fayaqdacu waa goynayey maa zaada cala alkafi calaa casha cantoobada wixii ka ziyaado ibnu cumar baan arkay gerkiisa intuu sidaa u qabto ayuu inta dheeraadkaa gooynayey riwaayaadka qaar baa waxay leeyihin xajka iyo cumrada iyo kale markuu yimaado oo uu timaha xiirta ayuu saa yeeli jiray ayb waxay culimmada qaarkood marka ka qaateen maa zaada cala alqabda in la ogol yahay in la jaro wixii qabdada marka ka yaraada laakiin maya lama ogolaan qabdada gaarayni lama ogola ayb oo iyada inaan la ogolayn waxaa tusayo xadiidkii nebiga ee ahaa acfu llixaa garka dhaafa utruku llixaa wafiru llixaa ibnu daqiiq ilciid wuxuu leeyahy wafiru llixa wafiruu bimacnaa kairuu baa laga wadaa badiya gerka badiya ger lama badin kara adii ma samaysan kartid timo sifada keliya oo marka lagu badin karaa waxay tahay inaad sidiis u dayso haddaad daysid waa badisay marka garka badiya markaad gar samayso ma laga wado laakiin waxaa laga wadaa haddii aad gaaggaabiso marka haddii aad gaaggaabiso waxaa meesha ka baxaayo badintii garka la badinaayo sida keliyo adiga yacni taxta qudratika waxaa ah inaad iska dhaafto naam soo ma garanin marka gaaggaabinta kuwaasaad diidaayeen ayb afar amar ama shan amarna waa ku soo aroortay mukhaalafana waa ku sugan tahay ahlu kitaabka iyo majuusta acfu lixaa wajuzu shawaariba shaaribka gaagaabiya ama xiira khaalifu lyahuud yahuudda khilaafa ama majuusta khilaafa majuustu garkay xiiraan shaarib weynay deeyaan nasaaraduna yanii kuwan yahuudduna garkii iyo shaaribkii kulli waa isku wada dhaafaan xaaqaamyada kuwan yahuuddu xaaqaamka iyo waxaas la yidhaahdo gar weyn iyo shaaribadiioo yacni garkii ku kor baxay yay qabaan sida loo khilaafayo marka waxay tahay garkii in la daayo shaaribka lagaagaabiyo ayb kitaabulibaas iyo meelahaas uu ku imaan doonaa hadda isaga waxaa weeyaan xadiidka hadda tarjamada qaybtan munaasab kale ma ahna inta dambe yaa munaasab ah bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maa zaada cala alqabda waxay ka sugnaatay ibnu cumar abu hurayrana waa la sheegay inay ka sugnaatay bacdu tafaasiir meeshan uma liyaqduu tafatahum waliyufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq iyay ku sheegaan aharka abu hurayre iyaan malaynaa marka waxay leeyihiin saxaabadaa labada saxaabi bay ka sugnaatay ama axaadiidta nebiga nebigu inuusan qabdo gooy jirin wax sheegay inuu qabdo gooy jiray wax sheega malaha wixii ka bata cantoobadiisa nebigu inuu jaray lama haayo wax xadiid marfuuc ah oo nebiga ka sugnaadayna oo qabdo sheegaya ma jiro marfuuc markaan leeyahy marfuucaan ujeedaa waa wix nebiga ka sugnaaday amaa mowquuf ahaan ibnu cumar waa ka sugnaatay marka xadiidka marfuuca ah ma lagu takhsiisi karaa marka ficil saxaabi ama qowlu saxaabi maya usuuliyiintu badankood mayay dhahayeen hadalka nebigo mutlaqa hadal saxaabi laguma qaydi karan taqiid lagulama samayn karo walidaalika marka waxaa badan culummadu ay u badan yihiin in layska daayo ama ha ka bata sacabka ama yuu ka badanin ninkii gooyana dhib ma le markaa nin garkiis xiiray ma aha ama nin dembi galay ma aha iyada laftirkeeda ayb waqaala waxau yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa afdara haddii uu afuro qaala wuxuu dhahayey mar yani sheekh ilalbani la su'aalayaa jirtay bacdi kutubi ataraajim baa waxaa lagu arkay iyadoo la dhahaya fulaan ibnu fulaan saa iyo saa weeye inta tarjamadiisa la sheego yacni markaa la yidhaha fulaanu طawiilu lixya ninkaa gerkiis waa dheeryahay maxay kala jeedaanaa la yidhi marka fulaanu طawiilu lixya maxay kala jeedaan baa la yidhi maxaa jarxiga iyo tacdiilka soo dhexgeliyey markaasuu wuxuu yidhi kaannahu inay tahay waxuu tusayaa buu yidhi markaa haddii garku uu qabdada intuu ka weynaado oo qofka uu ka raaraco kaannahu yushiiru ila aطaysh wاlkhifa fudayd iyo xoogaa khifa iyo daysh iyuu tusaa buu yidhi nacam ayb kaannahum marka inay leeyihiin waxbaa ku khifa iyo wax noocaas iyo ku sheegayo ayb saasuu isagoo ku sharxay bacdi yani ashridatihi ee musalaxa wax lagaga su'aalayey kelmaddaas marka isagoo saas u tawjiihiyey sheekh ilalbani raximah اllah calaa kullin hadduu saa yeelo garka hadduu daayo faraha uu ka qaado wax ceeba ma laha rasuulkii marka wafiru lixaa buu yidhi qaydna ma ka soo aroorin haddii uu bacda yani maa zaada cala alqabda ou qabtana ou jarana dhib ma laha oo ibnu cumar iyo abu hurayre iyo ka ansaxay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaana marka wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal l slam idaa afdara qaala wuxuu dhahayey dahaba adama'u haraadkiiba waa tegey wabtallat ilcuruuqu xididadiina way qoyeen wa habata alajru ajrigiina waa sugnaaday in sha allah saas u dhahayaan xadiidkan marka xadiid isnaadkiisa uu xasan yahay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa hushaymu can xusayn ayb huwa xusayn bn cabdiraxmaan asulami can mucaadi bni zuhra anahu balagahu ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa afdara hadduu afurayo qaala wuxuu dhahaya allaahuma laka sumtu ilaahu adaan kuu soomay wa calaa risqika afdartu risqigagaanna ku afuray xadiidkan marka waa mursal can mucaadi bni zuhra anahu balagahu ana اnebiya sal l slam irsaal baa marka ku jiro waa xadiid mursal ah ayb walam yurwa canhu muaad ninkan marka mucaad abu zuhra na waa la yidhi mucaad ibnu zuhrana waa la yidhi waa taabici ibnu xibbaan iqaadkiisuu ku daray laakiin qof aan xusayn ibn cabdiraxmaan ahayn kama aanu werinin walam yarwi canhu hayru xusayn bukhaarina taariikhul kabiirkiisuu ku daray ayb ibnu abi xaatimna jarxi iyo tacdiil midna kuma sheegin ayb xadiidkan laftirkiisana waa layskugu khilkhilaafay saa darteed xadiidkani waa yanii dacfigaas baa ku jiro cilladaa buu leeyahay baabu اlfiطri qabla guruubi الshamsi baabu bayaani xukmi اlfiطri afurkii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay la afuro qabla guruubi shamsi qoraxda intaynan dhicin ka hor qoraxda intaysan dhicin ka hor in la afuro arrintaa xukunkeeda caddaynteeda u baab yahay ayb oo ninku iyadoon qoraxdii dhicin hadduu afuro ka warran qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wamaxamed bnu اlcalaa almacnaa qaala xadaanaa abu usaama هو حماad بن أسامة قال xدثنا هiشام بن عروة عن فاaطمة بنت المنdir عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرnaa يوما maalin baan afurna في رمaضاaنa رaمaضاan dhexdiisa فيi غaymin daruur dhexdeed yaanu ku afurnay فيi cahdi rasuuل اللahi slى الله عليه ولي وسلم wkhtigii rasuulka ثuma طلacat الشhaمس qoraxdii baa soo baxday qaala أbu أساamة waxau yidhi qultu لهiشhaamin هiشhاam بن curwa waxaan ku idhi umiruu bالqaضاaءi qada ma la faray qaala waxau yidhi wabuddun min daalika ay wahalbuddun miyaa laga maarmaa min daalika kaagaas oo qallo miyaa laga maarmayaa yidhi marka hadday saa tahay ayb jumhuuru ahlilcilmina sidaasay ku tageen mas'aladan culammada jumhuurtooda waxay qabaan qofku haddii uu afuro isagoo u malaynayo inay qoraxda dhacdo dabadeed qoraxdii uu arko waa waxaa weeyaan qallaa laga rabaa cumar qowlkiisa isagu waa iskhilaafay oo ibnu abi shayba iyo kayrkii waxay soo saareen min dariiqi zayd ibni wahbin can cumar waxay ka soo saareen qallo inaan laga rabin ayb riwaayo oo cabdirasaaqna wuxuu leeyahay taqdii yowman maalin baad qallaynaysaa inuu sidaa yidhi saciid ibnu mansuur isaguna wuxuu wariyey cumar uu ka wariyey man afdara minkum falyasum yowman makaanahu ninkii maalinkiinan afuray maalin booskeeda ha soomo oo qalladii ay riwaayada ay tilmaamaysaa wa tarku lqada'na sidoo kale waxaay ka timid mujaahid iyo xasanulbasri iyo isxaaqi imaam axmedna sidaasay qabeen inaan yanii qallada in laga tago oon la qallaynaynin ninku hadduu saasoo kale ay ku dhacdo isxaaq iyo imaam axmed iyo mujaahid iyo xasanulbasri iyagu saasay ku tageen ibnu khusaymo-na waa doortay qowlkaabuu doortay oo waxa uu yidhi qowlu hishaam laabudda min alqadaa'i lam yusnidhu warkan oo hishaam xadiid musnadoo marfuuca ma aha ayb walam yatabayan cindii ana calayhim qadaa'an wax aniga ima cadduu yidhi marka in wejka qallada looga raba ima cadduu leeyahay oo nin hilmaamay oo kale unbuu la mid yahay yuu u jeedaa laakiin qowlka hore oo qalladu inay waajibayso waxaa rajaxayo haddii bisha ramadaan la daboolo dadku haddii caawo kale bisha intay fiiriyaan la arki waayo fa asbaxuu mufdiriina ay soo waaberiisaan iyagoo afuran uma tabayana ana dalika alyowma min ramadaan maalintaa inay ramadaan tahayna ay caddaato falqadaa'u waajibun biاlitifaaq qalluhu waa waajib berri ramadaan miyaa mase ma ahan yaa laysku hayay waxaa kuu sheegay adiga ma arag waxaa kugu dembaysay inaan bil la arag ma subaxi baad soo kacday quraacdaadiyaa iska cuntay waxaa caddaatay in ramadaan la joogo marka oo dadkii waa sooman yihiin aday maalinkaa ma lagaa rabaa mase lagaama rabo waa lagaa rabaa bilitifaaq haddii suuradaasba marka laysku waafaqay middan maxay uga duwantay leeyihin marka qofka isagoo u maleeyey in qoraxdii dhacday oo soon oo yacnii siyaamkii laga furtay isagoo u maleeyey haddana ay u muuqatay in soon lagu jiro weli waa sida mas'aladaasoo kale inuu qallada la yimaadaa waajib ku anaco waana siday jumhuur ahlilcilmi ku tageen ibnu xajarna sidaas u taxqiijiyey nam baabun fi lwisaali ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lwisaali wisaalkii ayb wisaalku marka waa soonka in laysku xijiyo ayaamo in laysku daba qabto oo soon qala xadaثna cabdالlahi bn mslmة alqacnabiyu can maliki can naafic can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam nahaa nebigu wuxuu reebay can ilwisaali ayuu reebay isku xidhiirinta soonka in la isku xidhiiriyo qaaluu waxay yidhaahdeen fainaka tuwaasilu adigu aad isku xidhiirisaa yaa rasuula اllah qaala waxa uu yidhi inii anigu lastu ka hayatikum hay-adiin sidiinoo kale ma ahi inii anigu uطcamu waa la iquudiyaa wa usqaa waa la iwaraabiyaa inii lastu ka hayatikum waxaa laga qaadanayaa marka nebiga xukunkan wisaalku inuu isagu khaas ku leeyahay isaga inuu xidhiirin karo hayruhu waa mamnuuc ahlucilmiga qaar waxay ku tageen inay xaaraanba tahay qaarna waxay yidhahdeen xaaraan maani waa karaaho qaarna waxay yidhaahdeen ilaa waqtu saxarka waaba bannaan yahay xadiidka soo socdaana sheegaayo ilaa iyo suxuurta qofka hadduuna waxba cuninoo isku xidhiiriyo dhib ma laha waa jaa'is un bis wax bannaan laakiin culammadu waxay yidhaahdeen ilaa waqtu saxar yani madhabkaa dambena axmed bin xambal ayaa ku tageen ilaa laakiin waqtu saxarka haddii qofku uu aan waxba cunin maba ahanba suuradaas wisaal maba ahanay dheheen wisaal waxaa la yidhaahdaa marka laysku xijiyo maalmo ninkan haddii uu suxuur u soo kaco suxuurtii cuno maba samayninba wisaal maba la imaaninba ilaa wisaalku waa dhowr maalmoodoo laysku xijiyo waa laba maalmood ugu yaraan haddii marka waqtu suxuur oo wax cunaayo wisaal maba jiray dheheen shaaficiyada xadiidkan marka soo socda muxuu wisaal ugu magacaabayna mushaabahada ka dhexaysa bis yay dheheen calaa kullin intaasoo madhab baa ku jirta wisaalku innii udcamu wa usqaana see loo fasiray marka qaar waxay yidhaahdeen nebiga cuntada waxaa looga keeni jiray jannada aniga marka cunto jannaan iska cunaa idinku cunto janna ma cunaysaane ha xidhiirinina soonka hadduu cunto janno cuno soo soonkii ma furmaayo marka hadda haddayba dhacdaba in jannadii cunto laga keeno qudaar fawaakih ee adoo sooman lagu siiyo waa furtay waxaa la yidhi cuntada adduunyada keliyaan la ogoleen kuwa jannada waa la ogolaya tafsiirka marka tafsiir yacni aan fiicnayn wa ee innii udcamu wa usqaa waxay tahay aniga qof wax cunay oo wax cabayoo kale kartidiisaan aniga laysiiyaa ibnuulqayimna wuxuu yidhi munaajaatu rabbihi ayuu wuxuu ka helayaa marka ruuxdii baa qadaynayso munaajaadkaas rabbi iyo wardigaas iyo waxyaabaha nebiga calayh isalaatu wasalaam malaa'igta uu kula yacnii kula faqaayo iyo ilaahiisii uu la faqaayo iyo ayaa waxay ka dhigaysaa marka in waxaan cuntadan iyo maladaadka adduunyadoo dhanba maba u soo jeedaya laakiin idinku sidaasoo kale ma tihiin waa sida ibnuulqayim rajaxay ibnu xajarna uu ku raacay yani xooga badan ibnu xibbaan isaga ta'wiil hariib ahuba la yimid xadiidkan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa yidhi axaadiidta sheegaysa nebiga inuu baaha jiray oo caloosha uu dhagax ku xirtay inay daciif tahay ayaa laga qaadanaya maxaa yeele nebiga mar walba waa la quudin jiray innii udcamu wa usqaa marka maxaa keenaayo laa xaajata ilaa shaddi اlxajari cala اlbaطni dhagax in calool lagu xiro wax loo baahanayo ma lahin axaadiidtaasoo dhan marka wuxuu yidhi wax ka jira malaha kanaa diidahay marka ibnu xibbaan wuxuu leeyahay kharaa'ib fara badanuu leeyahay oo weliba ugu badan xagga yani axaadiidta sharaxooda yacni kharaa'ib wuxuu leeyahay oo mufradaad oo yaab lahu leeyahay walidaalika markuu u tarjamayey imaamu dahabi wuu sheegaa yacni kharaa'ibtaas lahu kharaa'ib buu leeyahay laa siyama marka axaadiid fara badan si wuxuu u fasiraa kharaa'ib ay ku jirtaa xataa waxaad arkay axaadiid mararka qaar baabul asmaa o sifaat ku tacalluqdo ayaa kharaa'ib oo iskaga fasiraan marka waa masaa'il marka waa un min zallaati ahlilcilmi unbaa lagu daraa maahan wax oo hadda loogaga dayanayo marka ayb qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid ana bakra bna mudr xadaثahum can ibn اlhaad can cabdillaahi bni khabaab can abi saciidin اlkhudriyi anahu samica rasuula اllahi sal ly slm yaquul nebiguu maqlay oo dhahaya laa tuwaasiluu ha xiriirinina faayukum kiinnii araada doonay an yuwaasila inuu xiriiriyo qofkii rabo falyuwaasil ha xidhiiriyo xata saxar ilaa waqti suxuurta waa midda imaam axmed iyo ay qaateen waa ilaa waqtigaa waa la ogolyahay ay dhaheen qaaluu waxay yidhaahdeen fa innaka tuwaasilu adigu waad isku xidhiirisaa maalmo qaala wuxuu yidhi innii lastu ka hayaatikum inna lii anigu waxaan leeyahay mudciman ku iquudiyo yudcimunii iquudinaayo wasaaqiyan mid iwaraabiyo yasqiinii iwaraabinaayo oo xooggii iyo kartidaas ayuu helayaa baabu اlghiibati liلsaa'imi baabu bayaani xukmi اlghiibati xanta xukunkeeda caddayntiisiiba uu baab yahay liلsaa'imi kan sooman ninka sooman wax xamashadiisa xukunkaa caddayntiisiiba u baab yahay ayb qاaل xadaثna أحmed بن yuنس qاaل xadaثna بن أbي ذiئب عن الmqburiyi عan أbيهi can abi hurayرaةa qaala qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي wsلم nebigu waxau yidhi man lam yadac kaan ka tegin qofkaan ka tegin qowla الzuuri hadalka beenta iyo wاlcamala bihi iyo wاlcamala camalfal bihi ay bimuqtadaahu lagu camalfalo wاlcamala bihi waxaa weeyaan hadalka beentoo lagu camal falo been inaad yani markaa sheegto haddana aad beentii ku camal fasho falaysa lilaahi ilaahay subxaanahu watacaala ugumafalaysa lilaahi alla subxaanahu watacaala uguma sugna xaajatun ay iraadatun doonis wax doonisa ilaahay subxaanahu watacaala kama leh an yadaca inuu ka tago dacaamahu cunistiisa iyo sharaabahu cuntadiisa iyo sharaabahu cabitaankiisa marka falaysa lilaahi xaajatun laysa macnaahu macnuhu madda xadiidkan macnihiisa lagama wado mar hadduu been sheego mar haddii la yidhi cunto iyo cabid inuu iska xiro ilaahay wax xaajo ah kama leh ama iraado kama leh ninkii been sheegaba ha iska cunoo ha iska cabi ma laga wada mar haddii sidan lagu yidhi haddaad been sheegto iska cunoo iska cab macnuhu sidaa ma ahan ee waxaa weeyaan uun taxdiir altaxdiir min qowli الzuur ma dukira macahu intaa u weyaan ibn cabdilbar sida uu leeyahay yani marka laleeyahy falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qowl zuurkaa looga digaa ee macnuhu maahan hadduu been sheegay isagoo sooman waa inuu soonka sii wada wa ee ha iska cuno ha iska cabo bis waaye maadaama cuntadaadiiba ay siman tahay iyo cunto ka xirnaanshadaada iska afur maaha in lagu leeyahay xaajadanna marka macnaheedu waxaa weeyaan ay iraadatun oo macnaha marka waxay la mid tahay wuxuu leeyahay falaysa lilahi xaajatu an yadaca طacaamahu wa sharaabahu kharajat makhraja taxdiir waa min baabi qowlihi salى اllahu alayh ali wasalam man baaca alkhamra qofkii khamro gado falyushqis اlkhanaaziira doofaarkana ha iska qaqasho ninkii khamro iibiye doofaarna ha qasho waxaa laga wadaa ninkii mar khamro hadduu iibiyey doofaarna laabudda inuu qasho ma laga wada ee waxaa laysbarbar dhigayaa khamrogadid iyo doofaar ood qalatood gacmaha kula dhex jirto yaa isku mid laga dhiga waxyaabaha saasoo kale marka macaanidaasoo kale ay la mid tahay ibn cabdilbar marka iyo xaafid ibn xajar labaduba sidaasoo kale ay leeyihiin xaajadanna marka ilaahay u xaajaa ma ka maqnee iraadaa laga wadaa falaysa lilaahi xaajatun ay iraadatun ayb ha u malaynin marka baablasmaa sifaat inay tahay xaajadu inay sifa min sifaat illaahi inay tahay bal rubuubiyada ilaahay kamaalkeeda wuxuuba tusaa ilaahay wax xaajaa inuusan qabin oo basharkuna ay xaajo qabaan saas darteed in la caabudo aysan mudnayn ayb qaala axmedu imaam axmed waxa uu yidhi qaala axmedu axmed ibnu yuunus waaye waxau yidhi fahimtu isnaadahu min ibni abi di'bin isnaadkiisa waxaan ka fahmay min ibni abi di'bin wa afhamani alxadiida xadiidkii waxaa i fahamsiiyey rajulun nin ilaa janbihi dhinaciisa uraahu waxaan u malaynayaa ninkaasi ibna akhiihi inuu yahay qaala xadaثana cabdullahi bnu maslamata alqacnabiyu can malikin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi asiyaamu junnatun soonku waa gaashaan idaa kaana axadukum midkiin haddii uu yahay saa'iman mid sooman falaa yarfud yownan af xumoonin rafadka asalkiisa waxaa weeyaan jimaaca iyo muqadamaadkiisa warka jimaaca sheekadiisa ku saabsan ayb af xumoo dhan baana hadda loo jeedaa walaa yajhal yownan edabdarroonnin jahligu hadda edabdarraa laga wada qof kale yaanu ku edabdarroonninoo ku gardarroonnin fa in imru'un qaatalahu qof haddii uu la dagaalamo ow shaatamahu ama ou la caytamo falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun anugu a soomanaha innii saa'imun saa ha yidhaahdo laba macno ibnu cabdilbar ku sheegay inii saa'imun markuu leeyahay ay innahu yaquulu liladii yuriidu mushaatamatahu wa muqaatalatahu ninka la dagaalamaayo ama la caytamayo ayuu sidaa ku dhahayaa war waa soomanaha idaabuu leeyahay macnaha labaadna waxaa weeyaan yaquulu fii nafsihi nafsadiisu ayuu u sheegaa yaquulu fii nafsihi buu ka dhahayaa linafsihi buu ku dhahayaa innii saa'imun anigu waan soomanahay buu leeyahay yaa nafsii war nafsadayday waa soomanahay falaa sabiila ilaa shifaa'i kaydiki caradaada aniga ma bogsiin karo marka carada aad caraysan tahay ma daaweysiin karo oo kuuma aari karo waa soomanahay aniga nafsaduu saa u sheegaya macnuhu sidaa baa laga wadaa ayb labadaa macnuu abu cumar ibn cabdilbar uu sheegay baabu siwaaki lisaa'imi ay hada kani baabu bayaani xukmi siwaaki cadayga cugunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay lisaa'imi ou cadaydo saa'imka cadayashadiisa laba siyaa layskugu khilaafsan yahay si waxaa weeyaan bacda bacda bacda zawaal cadayashadu karaaha miyaa mase ma aha xaaraan hadda ma laga hadlaayo karaaha ma tahay mase ma aha waa si si kalena waxaa weeyaan cadayga qoyan iyo midka qallalan ma kala duwan yihiin imaam albukhaari wuxuu yidhi labaduba caday qoyan iyo caday qallalan iyo wakhti kasta inuu cadayashadu ay bannaan tahay ayuu saxiixiisa ku sheegay ayb waana sida toosan jaadadan xadiidka marka uu u keenay imaamu albukhaari waxaa weeye lowlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum biاsiwaaki maca kulli wuduu'in haddaanan ka cabsanaynin inay mashaqo ummaddeyda ku noqoto waxaan amri lahaa inay cadaydaan weysaqaad kasta agtiisa weysaqaadku marka ma waqti buu ku kooban yahayna adoo sooman haddii la rabo duhur kadib ay kaa jebi kartaa weysada casirkii bay weyse kaa jebi kartaa weysaa u baahan tahay sunno waay marka inaad cadayato maxaa yeele lama dhihin ila saa'im ma la dhihin imaamu albukhaari saasuu leeyahay oo saa'imkii lagama istinoonin oo lagama reebin waa daliil marka qawi ah taas waa mas'ale marka midda labaad ee meesha iyadana ku jirtaa waxay tahay mid qoyan iyo mid kalena lama kala reebin caday dhan marka waa bannaan yahay قال xdثna محمد بن صباح qال xdثna شhريك xا وxdثna مسدد qال xdثna يحيى عن سفyان عن cاaصم بن عubayd اللahi عن cabdاللahi بن cاmر بن ربيcة cاaصم بن عubaydاللahi waxaa weyaan cاaصم بن عubaydاللahi بن cاaصم بن cمر بن الخطاaب الcadwي وhuوa ضaعيiف cاaصمkan waa ضaعيif أkرج xadيiثه البخhاaرiيu في khلق أفعاaل العباad وأbو داود والتirmidي والنسائي في cmل اليوم والleyلة وبن mاaجه can cabdillaahi bni caamir bni rabiicata can abiihi qaala ra'aytu rasuula allahi sal l slam nebigaan arkay yastaaku isagoo cadayanaya wahuwa saa'imun isagoo sooman zaada musadadun fii xadiidihi maa laa acuddu wax aanan tirin karin maa laa acuddu in aanan tirin karin walaa uxsi aanan koobi karin yacnii wax aanan tirin karin oon koobi karin aan arka nebigoo soomanoo cadayanaya xaafidku fatxiga wuxuu ku yidhi xadiidkan ibnu khusaymana saxiixiisu ku soo saaray xadiidkan laftirkiisa wuxuuna yidhi katabtu xadiidkan waa qoray qaala waxau yidhahay kuntu laa ukhariju xadiia caasim xadiidka caasim ninkan xadiidkiisa daciifka ah ma aanan soo saari jirin uma nadartu waan eegay faidaa shucbatu waاthawriyu qad rawayaa canhu waxaan arkay uu yidhi shucbo iyo thawri oo ka warinayaan ayb warawaa yaxyaa wacabduraxmaan can اthawriyi canhu yaxya alqaطaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdina can اthawriyi canhu way ka wariyeen ninkan caasimka warawaa maalikun canhu khabaran fii hayri اlmuwaطa imaam maalig oo taxarigiisa la yaqaanayna ninkan xadiid buu ka wariyey laakiin fii hayri اlmuwaطa ibnu xajar marka wuxuu yidhi qultu wadacafahu ibnu maciin wالduhliyu wاlbukhaariyu wagayru waaxidin intaana way daciifiyeen isaguna kuwaasuu raacay ibnu xajar oo daciif buu ninkan ugu tarjamay maadaama riwaayada ay ka wariyaan keliya aynan tacdiil xoog badan aanay noqonaynin laakiin imaamu albukhaari xadiidkan siiqatu tamriiduu ku soo saaray xadiidkan wayudkaru can cabdillahi bni caamir bni rabiicata can abiihi sidaa xadiidkanu sheegay marka siiqatu tamriid ayuu ku keenay laakiin xadiidkii lowlaa an ashuqa calaa ummatii baaba deliil kugu filan maca kulli wuduu'in iyo cinda kulli salaatin salaadaha qaarkoodna bacda zawaalay dhacaan laa shaka shaaficiyada qaarkood ayagu waxay leeyihiin haddii qofku mar kasta cadaydo urkii iyo wala khaluufu fami saa'im baa meesha ka maqnaanaya suldaan اlculamaa ciz bn cabdisalaam ayaa taa isagu diiday oo wuxuu yidhi urkaan caday iyo afkan kore shaqo maba ku laha caloosha baahan waayo oo maran waana sidaas caloosha marnaanshadeedaa keenaaya maana maanta inaadaad caday haysato waxba ma bedelaya waana sidaa uu sheegaayo walidaalika shaaficiyada muxaqiqiintooda waxay arkaan in la cadayan karo ayb kuwan kale in badan laakiin waa karaahay dhahayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan assaa'imu ninka sooman yusabu calayhi ilmaa biyo lagu shubaayo korkiisa min alcadashi oon dartiisa wayubaaliqu iyo midka soomanoo ku xeel dheeraanaya filistinshaqi sandaarsiga ninka saa'imkaa sandaarsiga ku xeel dheeraanaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama alqacnabiyu can maalikin can sumayin mowlى abi bakrin can abi bakr bn cabdالraxman can bacdi asxaabi الnabiy salى اllahu عalيh ali waslm qaal ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalيh ali waslm nebigaan arkay amara الnaasa dadka isagoo amray fii safarihi safarkiisii caama alfatxi sanadkii maka la furanayay bilfitri inay afuraan so waxaan arkay nebiga oo markii maka furashadeeda loo socday oy ramadaankii ahayd isagoo dadka amraaya inay afuraan wa qaala waxa uu yidhi taqawow licaduwikum cadowgiinna u xoogaysta wasaama rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigana waa soomay isagu wuu soomay asoomu fi safar waa noo imaan doonaa hadda baabkeeda ma joogno laakiin hadda maxalushaahidku waxaa weeyaan markaa bacdi riwaayaat baa marka waxay tilmaamayaan in biyo lagu shushubay oon oon iyo dartina haddii marka qofka saa'imkaa laakiin qofka saa'imka musaafirka ah xadiid baa nebiga wuxuu ku yidhi laysa min albiri asiyaamu fi safar bukhaarina wuxuu ku dejiyey qofka ku dhibtoonayo ku rafaadayo inuu isagu yeelo ma aha oo qofkaa waxaa laga yaaba inuu soonka xaaraanba ka noqdo hadday naftiis ku go'ayso haddaanu ku dhibtoonaynin waa bannaanta inuu soomo masaladan marka uu leeyahay taqawow licaduwikum cadowgiinna u xoogaysta iyada marka cillo ma laga dhigi karaa waa laga dhigi karaa waana masaladii shaykhulislaam ibnu taymiya waaqicadii tataarta markay dimishik soo weerareen iyaa waxaa timid marka ma la ramadaanay ahayd dadku ma afurayaan mase waa see yeelaan baa leeyihi ma dagaalamaan iyagoo sooman mase soonka intay iska daayaane iska afurayaanoo soonka waa qallay doonaan khilaafka sababka keenana waxaa weeyaan musaafiriin ma ahayn dadkii dagaalamayay markaas ila gurigoodii bay ku dagaalamayaan musaafiriin ma aha cilatu safar meeshii ma taallo see la yeelaa marka ma laabudda in markaa soonkii ma layska shaekhulislaam marka waxuu arkay dadtataartuna dad xoog badanay ahaayeen marka dagaalkooda quwo iyo rafaad fara badan baa ku jiro markaasuu wuxuu yidhi iska caba oo iska cuno cuna oo cabba u xoogaysta cadowgiinna mar kalead qallaynaysaan dadkii marka fuqahadii qaar badan oo ka mida qariib ay la noqoteen way la yaabeen marka isagiibaa intuu koobkii biyaha soo qaatay jeyshkii dhexdiisiibuu ku cabay marka ku bilaabay dadkii markay arkeen marka in masaladu ay agtiisu yaqiin ay ka tahay waa iska afureen dadkii marsaasay marka dagaalkii ku galeen waxaa marka laga qaatay marka sidaanuu marka shaykhulislaam uu iftooday ayb ibn اlqayimna zaadulmacaadka saasoo kale ayuu sheegay marka taqawow licaduwikum yaa marka xukunka cillo u ah mar haddii laga cabsanaayo cadowga inaan xoog loo yeelo karin inta la afuro cadowgaa marka lala dagaalamo waa la yeeli karaa walow marka safar yaanba lagu jirin qaala abu bakrin qaala aladii xadaanii kii ii sheegay waxa uu yidhi laqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alيh ali waslm nebigaan arkay bilcarji meeshaa makii madiine meel u dhexaysaba yasubu calaa ra'sihi ilmaa'a isagoo madaxiisa biyaha ku shubaayo wa huwa saa'imun isagoo sooman min alcadashi oon darti ow min alxari ama kulaylka dartiisa qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu sulaym can ismaaciila bni kaiirin can caasim bni laqiiط bni sabira can abiihi laqiiط bni sabira qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi baaliq fi listinshaaqi sandaarsiga ku xeel dheeraaw ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maahane waxaa laga qaadanaya marka qofka saa'imka waa sandaarsan karaa laakiin mubaalaqada looma ogola haddii isagoon mubaalaqa samaynina wax yar sanka ku jiid is yidhi ay ku fakadaan qalla lagama rabo imaamu اlbukhaari sidaas uu yidhi fii saxiixihi laakiin isagoo ku xeel dheeraaday hadday ku fakata biyihii ku fakadaan waa laga rabaa maxaa yeele isagii baa markaa isyeelay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan asaa'imu qofka sooman yaxtajimu oo istoobayo saa'imku marka mistoobi karaa mase maya xijaamadu marka xanaabiladu waxay qabaan inay mufdir tahay ajyacni soonka ay burinayso jumhuuru ahlilcilmina waxay qabaan toobintu inaynan soonka burinaynin qiyaasku marka sidaas ayuu ku imaana maxaa yeele ibnu cabbaas baa waxaa laga hayaa inuu yidhi alfitru mima dakhala laa mima kharaj afurku waa waxa galo ee waxa soo baxo ma ah waxa soo baxo laakiin wixii nas ku soo aroora ka warran waa kaas nasaa ku soo arooray qiyaaskiibuu ka baxay nasuu uga baxay wixii aan nas ku soo aroorin marka ma ka baxayo matagga oo kale qofka hadduu iskamatagga ka warran isaga asaga laftirkiisa qaacidadaanuu ku socona matagga ma burinayo soonka laakiin qofka markuu iska keena ka warran culammadu waxay leeyiin markuu iska keenaayo ee uu far isgelinaayo laabudda waxaa maanta dhan marka kor iyo hoosba u sii wadaa wixii maanta dhan koray soo marayaan hoosay u degayaan marka wax kor yimid inay ku laabtaan ayaanba laga fakanaynin saas oo marka u burinaa soonka laakiin adoo iska jooga matagga hadduu iska kaa soo dhaafo dee markaa wax gudahaagii ku noqonaayo ma leh laakiin markaad adiga iska keenaysid ood far isgelgelinaysid wax unbaa inay kugu noqdaan laga yaabaa ayb shahwada iyada ka warran marka qofka shahwada iyo shahwada iyada dee jimaaca kafaaray waxbaaba ku soo arooray qofku inuu marka isa siiyo wax shahwadiisa marka bixinaayo macnihii jimaaca dhanba waxaa weeyaan ladada ladadaas shahwada ay ku soo baxayso waa wixii inuu ka soomay laga rabay sida xadiidaa soo aroorayoo nebigu uu yidhi xadiiduulqudsi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu iyadana marka xadiidkaasaa soo arooray shahwada xadiidaa ku soo arooray haddaad iska keento soonkaa waa buraya haddaad jimaac isaga keentana inta kaa buro ay weliba kafaara lagaa sii raboonaya xijaamadu marka iyadoo qiyaaskaa hore la socona wxuu ku soo arooru sheegaya halkan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can hishaamin xaa xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa xasan bnu muusa qaala xadaanaa shaybaanu jamiica can yaxya can abi qilaabata can abi asmaa yacni araxabiy can hawbaana can الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam qaal nebigu waxauu yidhi afdara alxaajimu wاlmaxjuumu kii wax toobay iyo midkii la toobay labaduba way afureen xadiidkan marka riwaayaad fara badan buu ku yimid alxaafid abu cumar ibn cabdilbar kitaabkiisa istidkaarka wuxuu ku yidhi waqad ruwiya can الnabiy salى اllahu alيh ali wasalam annahu qaala afdara alxaajimu wاlmaxjuum min turuqin baa nebiga looga wariyey yusaxixu bacdaha ahlu اlcilmi qaarkood ahlucilmigu ay saxiix yeeleen minha xadiiu raafic wa xadiiu hawbaan wa xadiiu shadaad saddexda xadii whadihi axsanu maa ruwiya fii hada almacnaa duruqdan saddexdaa ugu xoog badan waxba lagu wax lagu wariyey xijaamadu inay soonka afuriso soonka buriso qaala abu daawuud baa wuxuu yidhi qultu liaxmed bni xambal baan waxaan ku dhahay ayu xadiiin asaxu afdara alxaajimi waalmaxjuum riwaayadee ugu saxiixsan qaala xadiidu fawbaan ayuu yidhi meeshaa marka ibn cabdilbar wuxuu ku daray walidaalika wuxuu yidhi abu daawuud xadiidu fawbaan keliyuu soo saaray kuwii kale sooma saarin laakiin xadiidu shadaad waa soo saaray abu daawuud oo kitaabka matniga waaba noogu yaalaaba marka wuxuu yidhi ayb ibnu cabbaas marka waxaa kaluu yidhi wakharaja abu daawuud wuxuu soo saaray can ibni cabbaas ana rasuula اllahi sal ll ly slam ixtajama wahuwa saa'imun nebigu inuu istoobay isagoo sooman isagoo sooman nebigu inuu istoobayna waa wariyey waana bukhaarina waa wariyey xadiidka ixtajama wahuwa saa'im bukhaari baa saxiixiisa ku soo saaray idan waa xadiidun saxiixun bilaa miryatin xanaabiladaa warka keenkeenan markaa kadib uu ibnu cabdilbar wuxuu yidhi waalqowlu cindii fii hadihi alaxaadiid aniga agteyda wuxuu yidhi qowlka axaadiidtan laga dhahaayo midka waa afurinaa dhahaayo iyo midka nebigaa istoobay dhahayo isagoo sooman ana xadiia bni cabbaas ana xadiida bni cabbaas xadiidka ibnu cabbaas naasikhun mid nasakhaaya waayo liqowlihi sala اllahu alayh ali wasalam afdara alxaajimu wاlmaxjuum xadiidkan waa la nasakhay xadiid ibni cabaasaa nasakhay buu yidhi lianna fii xadiidi shadaad xadiidka shadaad baa waxaa ku jirtay annahu mara caama alfatxi nebiga ayaa soo maray markii maka la furtay fabnu cabbaas shahida macahu xajat alwadaac ibnu cabbaasna qisada uu sheegaayo waa qiso uu joogay oo xajatulwadaac dhacday fahiya naasikhatun qisada ibnu cabbaas baa marka wax nasakhayso laa maxaalata shaki la'aan liannahu lam yudrik bacdu dalika ramadaanu markii ibnu cabbaas uu arko xajatulwadaac kadib nebigu ramadaan dambe oo isaga soo haleelay nebiga maba jirinba maxaa yeele xajatulwadaac kadib meeqa bilooduu nebigu noolaan labo muxaram iyo safar rabiiculawal waa dhintay ramadaan dambe maba la arkinba ayb walidaalika marka labada qiso waxaa dembeysay midda ibnu cabbaas iyadaana wax nasakhday waana siduu alimaamu shaafici uu ku tegey ibnu cabdilbar marka shaafici baa uga horreeyey waana ayidey marka isaga ayb iyo qiyaaskii oo xoojinaya xadiid ibnu cabbaas uu qiyaaskii taageera isaga ayb marka qisadaani sidaa weeyaan qaala shaybaanu fii xadiidihi qaala akhbaranii abu qilaaba ana abaa asmaa alraxabiy xadaثhu أna hawbana mowlى rasuuli اlahi sal اه slm akhbarahu أnahu samca الnabiy salى اllah عalيه ali waslm qaala xadaثna أxmed bnu xambal qaala xadaثna xasan bnu musa qaala xadaثna shaybanu can yaxya qaal xadaثanii abu qilaabaةa اljarmiyu أnahu akhbarahu أna shadaada bna awsin baynama huwa ymشhi maca الnabiy isagoo nebiga la socdo salى اllah عalيه ali waslm fadakarahu naxwahu ayuu sheegay qaala xadaثna musa bnu ismaaciil qaala xadaثna whayb qaala xadaثna أyuub can abi qilaabة can abi اlأshcad can shadaad bni ws waa kan waa keena kaas anna rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam ataa calىa rajulin nin buu korkiisa yimid bilbaqiici wahuwa yaxtajimu isagoo istoobayo wahuwa aakhidun biyadii isagoo gacanteeda ku dhegan rasuulka isagoo gacanteeda ku dhegan liamaani caشharaةa khalad min ramadaan siddeed iyo toban iyadoo ay ramadaan ka tagtay faqaala wuxuu yidhi afdara alxaajimu wاlmaxjuumu kii wax toobay iyo kii la toobayba way afureen qال أbو dاود وrawى hda khالد الxdاء عن أbي qلاabة بإsناad أyوb بإsناad أbي أyوب بإsناad أyوba مثله qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna محمد بن بكر وعبدالرزاq xا وxadثna cثmaan بن أbي شhayba qala xadaثna ismaaciilu yعni بn إbrahim can ibni jurayجin qaala أhbaranii makxuul أna شhayka min alxayi qaala cثmaanu fii xadiiثihi musadq xadiikiisana loo rumeeyo ahbarahu أna hawbana mowlى rasuuli الlahi sal ه slm ahbarahu أna الnabiya salى الlah عalيه alي wslm qaal afطر alxaajimu wاlmaxjuum qaala xadaثna maxmuud bnu khaalidi qaala xadaثna marwaanu qaala xadaثna اlhayثm bnu xumayd qال xadaثna الcلاء بن الxاriث can mkxuuli can abi asmاء الرaxabiي can hwbana can النabiy slى الlه عlيه alي wsلm qaal afطر الxaajimu wاlmaxjuum qaal abu dawuud وrawaahu bnu hwban can abihi can makxuul bإsnaadihi milahu baabun fi الرuksaةi fii dalika ruksada marka xijaamada in la rukseeyey oo aynan soonka burinaynin waxay ku soo arooray caddaynteeda waa iswataan marka kan baabkii hore iyo baabkan calaaqa ka dhexayso qال xadثna أbو mcmر cbdاللahi بن cmri qال xadثna cbdالwاriث can أyuba can cikrima can iبni cabaas أna rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي wsلm rasuulka اxtajama waa istoobay wahuwa saa'imun isagoo sooman qaala abu dawuuda rawaahu whayb bnu khaalid can أyuba biisnaadihi miثlahu وjacfar bnu رabيca وhishaam bnu xasaan can cikrimata can ibni cabaasin miثlahu xadiikii marka ibn cabaas waa kan qaala xadثna xafs bn cmr qaala xadثna شhucbaة can yزيid bni abi زiyaad can miqsam can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal slam اxtajama wahuwa saa'imun muxrimun nebiga waa istoobay isagoo sooman xarman hal mar inay wada dhacday qasab ma aha ixtajama wahuwa saa'im waxtajama wahuwa muxrim ayb laba xaaladood inay kala tahay ilaa markii xajatulwadaac nebigu ma soomanayna qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala xadaثna cabdالraxmaan bnu mahdiy can sufyaana can cabdiraxmaan bni caabis caayish muu idiin qormas caabis can cabdiraxmaan bni abi leyla qaala xadaanii rajulu min asxaabi الnabiy salى اllahu عalيh ali wasalam ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nahaa can اlxijaamati buu reebay wاlmuwaasalati iyo soonka in laysku xiriiriyo walam yuxarimhumaa mana xarimin ma aanu xarimin ayb marka muxuu u reebayna ibqaa'an calaa asxaabihi u turid oo u turayo asxaabtiisa yani marka xadiidkan marka xukun kalaa laga qaadanayaayo xijaamadu soonka ma buriso laakiin waa laga fiican yahay khilaafulowlow maxaa yeele qofka inuu ku daciifaa laga yaaba oo dhow soonkii wadi waayo marka wixii wasiilo u noqon kara marka inay soonkii halleeyaan khatar waa iyaduna xadiidkan marka waa macno saddexaad oo culammada bacdi ahlilcilmi ay ka fahmeen faqiila lahu waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inaka tuwaasilu ila asaxari faqaala inii uwaasilu ila asaxari warabbii yuطcimunii wayasqiinii qaala xadaanaa cabdulahi bnu maslama qaala xadaanaa sulaymaan yacni bna almugiira can haabitin qaal qaala anasun maa kunnaa ma aanan ahayn nadacu alxijaamata inaan tooginta aan ka tegayno lisaa'imi qofka sooman ilaa karaahiyata aljahdi dhibaato iyo mashaqo nicid aan nacayno darteed un baan u karaahaysanay marka waa karaaha waa laga fiican yahay ibnu cumar wuxuu samayn jiray habeenkii istoobi jiray soon markay tahay habeenkii marka saddex qowl baa marka meesha ujeedinay mufdir tahay iyo inaynan mufdir ahaynoo iska bannaan tahay iyo in laga fiican yahay laakiin mufdir aanay ahayn middaan dambaana saxaabadu ay u badan yihiin aahaar badanna waa ku soo aroortay saxaabada sacd bn abi waqaas iyo laga wariyey cabdullahi bni cumar kaanaa yaxtajimaani wahumaa saa'imaani ayb marka iyadu xijaamadu xaalkeedu marka sidaas qofka marka dhiig laga qaado iyo oo yaroo qofka taxliil ama wax lamida looga qaado iyo dhib ma leh soonka ma burinayso hadduu marka isagoo sooman dhiig shubana dhib ma leh waxba yani mufdir ma ah ayb haddii adig qof adig kugu xihan oo dhiigbax marka dhiig u baahan wax soomanaya haddaad marka ku cudur daarato tiraada soonka intuu iga buri lahaa ninkan iska ninkiina marka uu ku dhinto waa fiqhi xumo waayo soonna kaama buraayo ninkaa iska sii dhiiga dhibaataa male waana jumhuurtu siday qabaan waa xanaabiladu iyagu waxay leeyihin xijaamadu waa mufdir qofka way afurinaysaa laakiin xadiidkaa waxay ku dhiseen jacfar waa mansuuq marka xadiidka haddii lagu shubo dabcan de uu markii hore da sooman yahay wax soonka burinaya ma ma ahna maxaa yeele waxyaabaha soonka buriyaa waxaa weeyaan un wixii ama jawfka galo ama wixii macno cunto leh macno cunto waxaa le waxaa weeyaan dabcan faleebada iyo kale waa qado qado taama laakiin kan isagu sidaas ma ahna ninka saa'imkaa dhiigba waa ku jiraa markuu sooman yahay baas oo keeni maysa bilahi towfiiq sal allah sal ala nabiina maxamed